Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah afar qof oo xalay lagu dilay deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay kulanka saddex iyo labaatanaad aan caadiga ahayn urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika iyo israa'iil oo lagu eedeeyey inay weerartay iskuul ay leedahay qaramada midoobay intaasina waa qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhdan ay ku beegan tahay siddeedda bisha lixaad ee sanadka labada kun afariy labaatanka iminkani ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran mar kale subax wanaagsan ay dhegaystayaal wararka inaga soo gaaraya deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa ayaa sheegaya in xalay afar qof lagu dilay tuulada bogyar oo ku taalla duleedka magaalada dhadhaab oo masaafo yar u jirta deegaankaasi taasoo isku xirta jidka gaarisa iyo deegaanka dhadhaab kooxo hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsanaya xalay fiidkii weerar xoogan ku qaaday tuulada bogyar dadka la dilay ayaa la sheegay inay ahaayeen shaqaale ka shaqeeya dhismaha oo dayaacatir ku sameynaya cisbitaalka bogyar oo ay ku sugnaayeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka oo aan qaarkooda la hadalnay kooxda magaalada soo weerartay ayaa bartilmaameedsaday dadkan shaqaalaha ahaa kuwaasoo ku sugnaa cisbitaalka magaalada waxayna goobtu ku dileen afar ka mid a shaqaalihii sida la xaqiijiyey waxaa falkani ka badbaaday saddex ka mid ah shaqaalaha dhismaha halka afar kalena lagu dilay goobta tiradooda guud ayaynay ahayd toddoba qof oo dhammaantood ahaa dadka aan u dhalan deegaanka balse ka soo jeeda qeybaha kale ee dalka shacabka magaalada ayaa aada uga naxay falkani waxayna ku tilmaameen falfool xun oo fulaynimo ah waana markii ugu horreysay oo deegaanka dhadhaab waxyeelo loogu geysto shaqaalaha dhismaha ka shaqeeya dhacdadan ayaa waxaa si adag u cambaareeyay mas-uuliyiinta deegaanka dhadhaab laamaha ammaanka ayaana loogu baaqay inay dabagal iyo baacsi ku sameeyaan kooxdii ka dambeysay falkaasi laamaha ammaanka ayaa goobta gaaray saaka waxayna hadda wadaan baaritaano iyo dabagal ku saabsan ciddii ka dambeysay weerarka inkastoo aan la ogeyna ciddii fulisay falkaasi balse haddana waxaa la tuunsan yahay inay ka tirsayihiin kooxda al-shabaab oo marar kala duwan waddada isku xirta gaarisa iyo deegaanka dhadhaab ay ka geystay falal qaraxyo ah weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari wararka dalkayaan ku guda jirnaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo iyaan injarooge oo dhowaan laga soo duubay muuqaal isagoo weeraraya askari ka tirsan ciidamada taraafikada ee ku sugnaa aagga mirima ayaa lagu sii daayay lacag damaanad oo dhan toddoba boqol oo kun maxkamadda ayaa laamaha ammaanka u siisay fursadda inay warbixin dhammaystiran ka soo gudbiyaan eedeysanahaasi iyagoona ku guuldarraystay ciidanka asluubta ayaana codsaday in muddo toddoba maalmood oo dheeri ah ay sii hayaan iyaan injarooge balse laga diiday si kastaba ha ahaatee maxkamaddu waxay meesha ka saartay falka xatooyada ah oo lagu soo ogay injarooge iyadoona ay ku tilmaantay inay tahay mid aan dastuuri ahayn oo ka dhanna qodobka sagaashan iyo lixaad ee farqadiisa labaad ee xeerka ciqaabta in dembiga lagu soo oogay ee maxkamadda sare ku dhawaaqday taasi ay ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka u degsan ee dalkani kenya boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo habka fogaan aragga ah kaga qayb galay kulanka labaatan iyo saddexaad ee aan caadiga ahayn ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ayaa ku bogaadiyey madaxda dalalka ku bahoobay ururkani garab istaaga iyo qareemidda codsiga soomaaliya ka mid noqoshaha gole ammaanka ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hadaljeedintiisa ugu horreysay ee shirmadaxeedkani kaga hadlay muhiimadda ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya waddamada xubnaha ka ah e a c gaar ahaana dhinacyada nabadda amniga ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha isagoona tilmaamin soomaaliya ay dhowaan ay soo dirayso wakiiladeeda labada gole ee baarlamaanka iyo maxkamadda cadaaladda urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika madaxweyne xasan sheekh ayaa ku booriyey madaxda kale e a c in ay si amba qaadaan qorshayaal cad oo lagu xalinayay caqabadaha amniga iyo dhaqaalaha ay hortaagan gobolka isagoo sidoo kale xusay muhiimaddu ay leedahay in la adkeeyo xiriirka ka dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah e a c madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa xariga ka jaray cisbitaalka loogu talagalay ciidamada jubbaland oo ay maamulka ka hirgeliyey agagaarka dugsiga tababarka ciidanka daraawiishta ee jubbaland munaasabadda xarigajarka cisbitaalka waxaa madaxweynaha ku helinayey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo qaar ka mid howlwadeennada cisbitaalka ka howlgalaya cisbitaalka ciidamada loogu talagalay ayaa ah mid si weyn ah baahi loogu qabay islamarkaasina hadda dabooli doona baahiyaha dhanka caafimaadka ee qeybaha kala duwan ee ciidamada ayuu sheegay madaxweynaha maamulka ee jubbaland dhanka caalamka weerar cirka oo israa'iil ay ku qaaday iskuul ay maamusho qaramada midoobay oo hoy u ahaa dadka reer falastiin ee ku barakacay xirada qaxootiga nusayrad ee bartamaha khaza ayaa lagu dilay inta u dhexaysa soddon iyo shan ilaa afartan iyo shan qof iyadoo tiro badan oo haween iyo carruur ah ay ku dhinteen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda hoose militariga israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen xamaas iyo dagaalyahanada islaamig jihaad oo gabaad ka dhiganaya iskuulka hadalkaasi oo saraakiisha xamaas ee gaza ay beeniyeen agaasimaha qorsheyntii hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiin unrua sam ruusa ayaana arrintani waxay ku tilmaantay mid aan la aqbali karin oo ah mid fal argagixisnimo intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka ugu seega waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa w w w sta fm co k e